tan ilaa iyo markii iyo bilowden roobabka deerite ee kugu wadahaya gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan degmada berdaale ee gobolka baaya ayaa weliba saameyn eedi weyn markaasi kuga leday shacabkii kanoolay degmadaasiya iyadoona jaran dad badan oo markaasi iyo iskuku bug taalay xaafado hansho ee degmada berdaale roobabka kudhaladii fatahaado ee degmada berdaale ee kadhowi ayaa saas oo kala waliba u saameeyey googii adeegyada bulshada si gaar ee xarumo walbarashada iyo caafimaadka taas oo hadda bulshada baahi wiin iyoon qabana inayo helaan adeegyadiyo isbitaalka guud ee degmada berdaale ayaa ku mid ah goobo fatahaada saameysay iyadana isbitaalka iyo dhafadhyanga biyo taas oo muddo toddobaad eh hakadgeliyadii shaqooyinkii isbitaalka usunhaye bulshada ku nool degmadaasaya maamulka degmada berdaale maamulka gobolka baaya xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeer waliba iyo kasadana isbitaalka degmada berdaale siyoon qiimayana xaalado isbitaalka intaasiy kureed ah waliba iyo mas-uuliyiinta ku hadalena xaalado isbitaalka iyogoona baaqandari wasaarado caafimaadka dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiinta kormeerka ka sameeya isbitaalka degmada berdaale yaa dalbaday ini gurmad caafimaada lahaladeerah degmada berdaale iyogoona sheegay in degmada lankuabsaqoba iniyo ku dhaladana cuduro taas oona sheentay degmada oo biyo wada fadhiyana ceelalkii ooyo kadarsimen biyogii iyo hamarana tuulooyin ku tirsan degmada iyo in degmada iyagal xaalad deg deg ee
may dhex surugnaa isbitaalkii degmada berdaale weli oo inbayshan iyo outbayshanti maaragtay lan isticmaalo jari guud ahaan akhyaarta kale ba ku hadali may baaqan diray guud ahaan hay-ado oo samafalka khaasatan haa arrimo caafimaad ku shaqeeyow may kaloo baaqan ku muhiimsan diray wasaaradda caafimaadka oo wasiirshii ardayn horreeye aragoo hayta isbitaalka muuqaalshay iyo biyo ka jara iyo noocga weliba biyo ayin si calow ang nagadeen oo wasaq ang nagadeen maylanaa gurmad oo arrimo mayla raayo caafimaad ka saabsan haddii shandarood ama marakaneeco ama sanseeri walilan gorada u bahaata haddii kaloriyinki oo biyo laka daraayo haada fadhi haddii mayla raayay daawooyinkii oo oo qandhada iyo hergebka iyo ka saabsan haada fadhi haddii kii kalooraha iyo shubanka iyo ka saabsan haada fadeen waxyaabahaasoo dhan in arday lahaladeera
bardaal ha loo istaago xaaladdan meeshan ka soo socoto saan is leenahay xaalad sahlan ma ahan gurigay waa go'ay gabaabsiyuu noqday biyo lacaba ma lahan magaaladii koronto ma jirto teleefanadan hadda aan isticmaalayna soolaran ku ka arkaysanaa ceelkii weynaa waa kan hadda nagu dheganoo shaqadiisii ay dhammaatay siddeed beri ka hor waxaa halis loogu jiraa inay cuduro kala dilaacaanba hadda biyihii waaba aragnaayo biyaha inay roonaayeennaan ma dareemaynaa saa u jeedaan biyahan xarunta aan hadda ku jirno isbitaalkii bisha cas ee degmada berdaale biyaha arkaysaan noocaan noqdeen magaaladana way ka daran tahay waxaan dhihi lahayn gurmad gurmad degdeg in lala soo gaaro berdaale waliba ka sugnaa isbitaalka degmada berdaale aruntu istaalku hata si la wadoogii dad badan ajifi bukaan haayan biyo lukul roori waliba argaasan harunti geedka walaa biyo ka dhaajar argaytan marka daray ma kortan daawooyinkii iyo guryaalkii qolalkii inta biyo galeen geedka maalintii siideed roobku silayn dareer daadku silayn dareeran marka horaagnan codsani bulsho caafimaad an lahayn iskoolan seedanna deegaanadoo biyo galan iyo berdaala dhibaatada taalla hatay dhibaato baaxadii un kuwa ramo korrame deeta argahayt harunta isbitaalka haytay oo rifarol oo lansheenay lanka bukaan jiifna lahayta bukaan socodna lahaytiyo maalintii sagaaladaa hirinte bukaanada jiifeen naftiyo la rooreen marka wali baahagna degmadu in gurmud degdega laha la deera gooba caafimaadka hirin gooba walbarashada hirin ganacsiga hirin milfiyaw ilaahay umada maleh marka wali ilaahay ku tugana in roobku daadadku dareeran cuduradu ku dhalada doon in ilaahay noo kori waliba hatoobsi jirta kanaacadii hazaa'idi malaria geedka dad badan horta malaria lijirin yaa keesas badan aragaanay oo malaarida dareerta xawlika dareerta markii naftii wali baahantaa waliba dheegayata daawooyinka oo meel raay malaarida naftii gabaabsi beledka kusii rogan oo